waxaan xasuustaa maalin maalmaha kamid ee laba isbuuc ka hor anigoo maxkamadda joogo hooyo soomaaliyeed i weydiisay inaan waraaqad u fiiriyo taariikhda markii aan waraaqada taariikhda u sheegay dacwadaa markaas laxukun lagu xukun lagu riday xukunkiiaan dhageysta kadib gadaalan usoo noqda hooyadii aan wareystay waxaan ku dhahay maama maxaa kugu dhacay waxay sheegtay gabadheeda inay afar bilo isbitaal ku jirtay kufsi loo geystay midi lagu kufsada darteeda anigana markaas ahay shaksi ka ololeenaya gudniinka fircooniga aada ayaan uga xumaaday ma aha keliya qisadaas qisadii keliya aan ma arkay balse ay kamid tahay qisooyinka aan gobolka banaadir ku arkay anigoo xanaaqsan careysan aan kasoo tagay maxkamadda markaan xaafadeeda imaaday dhalinyaro asxaab ah oo gobolka banaadir ka tirsan waxaan u bandhigay fikirkeyga oo ah haddii ay cadaalad helaynin gabadha haddii aynan helaynin in qofkii dhibka u geystay la xiro la xukmo oo yacni xabsi la geeyo amba xukunkii xaqa islaamka lagu rido in annaga aan dhahno sidee iskaga celi karnaa marka fikirkeyga wuxuu ahay bisbaasa mataqaanaa yacni bisbaas caag ku qaado haddii ay maqrib tahay banaanka aadaysid indhaha uga shub dhalinyarada markaa u bandhigay runtii bisbaaskii aan isku raacnay dhalinyaradii waxaan dhahay okay barnaamijkaas waxaarbaa si wadajir ah ina adinka si kale laab idinkaga soo godo haddii idin dhibeyso in gabar la dhibaateeyo barnaamijkii dhalinyaradii isku safriday maasha allah sabtidia marka aan isku imaanay dowladda baarlamaanka sanatarada nala joogeen xulmoodiinkii dhalinyaradii dhakhaatiirta iyo sargaalo ka socdo meelaha kala duwan ee markaas dacwada la geeyo waxaa laga wada hadlay sidii lagu lagu xalin lahaa iyo sidii loogu hortegi lahaa iyo sidii culimmada iyagaba ay mataqaanaa diinta islaamka shareecada islaamka ay qabto qofkii dhibkaas oo kala geysto sidii loola dhaqmi lahaa dad waxaa kasoo qayb gala xitaa oo ayagaba dhibano lasoo dhibaateeye ah markaa barnaamijkan qabanay runtii dad badan waxay ugu dhiirigeliyeen mar walba idaacadahan kaa maqalnay adoo ka hadlaysid kufsiga iyo tacdiyada gabdhaha loo geysto laakiin waxaan aad kaaga mahad celineynaa oon kusii dhiirigelihaynaa in aad barnaamijyadan oo kale aad badisid si ay gabdhahaas yareerka ah wacyigelinta u helaan maxay yihiin caqabadaha hortaagan in dadka dhibanayaasha kufsiga uu haleelay ay cadaalad helaan horta ko waxaa loo baahan yahay degmooyinka in wacyigelin looga sameeyo in gabadha haddii tacdiye lagu sameeyo iyadoonan dhaqanin isnadiifinin dharkii dhibaatada loogu geystay iyadoo wadato in ay dacwadii aado si markaas ay dadka markaa sharciga wax baarayo ay u helaan wax cadeeman ah taas caqabad waaye caqabada labaad horta aniga aan arkay oon markhaati indhaheyga u aha waxay tahay nin wax kufsaday a kutub gacanta loo gelinaya gabadha ma kufsatay ninka wuxuu ku dhaaranayaa boqol iyo toban iyo afarta oo leeyahay gabadhaan ma ninka marka ugu horeysa hadduu iimaan leeyahay oo diin leeyahay oo karaamo leeyahay marka ugu horeysa gabadha ma dhibaatey lahayn marka nin asigaba iimaan daro oo ilaahay ka dheeraasho gabar u dhibaateeyey in haddana kutub lagu dhaariyo kutub haddoo yaqaano marka hore ma falkan ma geysale taasna caqabada kale waaye caqabadaha kale jirna waxay tahay waalidiinta markii ay xadxeer ilaalintoo kale aan aada ugu xiranahay markii dacwad la geeyo xafiiska xeer ilaaliyaha eeunitkooda oo arrimahaas ka shaqeeya ee dacwadda ku jiraan waxaa dhici karto labada waalidiin inay heshiiyaan ay lacag kala qaataan oo gabadhii masaakiinta ee dhibanaha ahayd oo iyadoo xishoonayso oo dhowr mar aniga aan ku arkay maxkamadda marada wejiga saaranayso oo haddana qaliga leeyahay ninka muxuu kugu sameeye sheeg oo ninka hortaagan yahay haddana in la waalid ay lacag kala qaataan amba mataqaanaa qabiil oo soo dhex galana taasna caqabado kale waaye oo iidana ay dhibaato ku tahay inay gabadha yar ay xaqeeda hesho marka caqabadooyin badanaa jiro waxaa jira xitaa qofaa lasoo dhibaateeyey saldhiga booliiskao tegay taliyaha booliiskaa loo tegaa waxaa leeyahay taliya anaga arrinteena xalsanayna adi lacagtaan qaado taliyaal oo saas la dhahay oo ani taleefon aan iskula hadalnay oo diideen waryaa ku xirne meesha iga tag dhahay ani arkay marka waxa waaye yacni dadka lacagta haysto wuxuu ku fikirayaan inay lacag hoosoosee ku bixiyaan si ay qofkooda loo xirin marka wax badanaa jiro waxaas waxay ku saxmi karaan keliya in horta marka ugu horeyso soomaaliya inay hayso ay hesho sharciga oo maxaa la yihahda isheg sexual offense billka in oo mataqaanaa baarlamaanka ayaga ay ansixiyaan laakiin sharcigii ma ansaxsano wax sharci qabanayna ma jiro dhaqan ha naqato amba in gabadhii la yirahdo wiilkaa lagu daraaya amba wiil cid hebel wiilkooda ku dareynaa gabadhi hanalaga raali ahaado lagu xaliyo waxa keenaya waxay tahay sharci darada oo sharci la-aanta waddan ka jirto